aan ku bilownay kow iyo labaatan qof oo shacab ah ayaa lagu dilay duleedka magaalada beledweyne kadib markii kooxda al-shabaab ay ku gubtay deegaanka afar irdood sagaal baabuur oo rakaaba iyo badeecado kala duwan una siday degmada maxaasa dadka dhintay waxaa ku jira dad gaarigii ay saaraayeen miino kula qarxatay meel u dhow deegaanka gaadiidka al-shabaab uu ku gubay sida v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane guddoomiyaha oo khadka telefoonka ah ugu warramay goordhoweyd wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa marka hore waxa uu faahfaahinayaa halkii gaadiidkaasi ay ka tageen
meesha loo galayo hadda shabaabkana markaa cadowga u galaana degmada beledweyne meel ka tirsan waayen oo u dhawo saasooba fogeynay soo galeen oo wadaday soo galeen meela deganaayeen maahan eria saafay eeday marka eria lagu ogaayo maahan nimankaana wadada usoo galeen marka baabuurtana degmada maxaaseed usocotay dadkuna dadkii degmada maxaaseed waayen baabuurtana sagaal baabuur oo dadka cadaleh waayen sideed iyo toban qofoodna way ku dileen saddex qofoodna dili meyna kola kacday
baraha bulshada ama warbaahinta taageerta al-shabaab waxa ay leeyihiin waxa aan dilnay waxay ahaayeen maleeshiyaadka macuusley baabuurta aan gubnayna waxay ahaayeen saanad loo waday iyo cunto u socotay wallahi walaalow warkooda ilaa hadda la sheega maboo qabana warkooda qabatan male dad shacabay maali habaya maalin gowracaan laftooda iyo dhiigooday banaysteen dad shacabay macuusley ma ahayn wax macuusley taageerayna dadkao dhan maa hadda taageero oo soomaalida o dhan maa taageerta intay muslimaa taageerta laakiin dadkaas dad macuusley oo hadda qoray watanayaan dad shacabay ahaayeen hadday macuusley yihiin maba dili lahayna iga iska celi lahay dad shacaba oo birmageyta oo qoray watay ahayno caruur iyo rag waaweyn inta ka dhexay dabakodiiba ka mid ah maxaa u malaynaysaa ujeedada dhibkaa xali dhacay ama dadkaa la dilay ujeedada loo dilay maxay kula tahay wallahi wa taas isweydiin mabanbaana waa caddahay dadka ceelasha laga guba waayen dadka guryaha laga guba waayen hadduu loo shiila la dhaho waayo mawgaad waxay hadleynay waxa qaanay ka qabeen iyo ciday dhib ku ahayn iyo ciday dhulka joogeen midnaba ma jirto hadduu loo shiila dilo ahaan dadkii guryaha ka gubeenna waayen ceelashana ka gubeen marka in xilligan la isweydiina ma ma ma walaynayba waxaa la sheegayaa in meelaha qaar xabado laga maqlayo maxaa nooga biiri kartaa dhibaatada xali dhacday hadda maydke meshii anagaala joognaa ciidamada dawladda iyo maamulkii iyo maxuuslaynta ka dhexayda meshii waa lagu baxay oo dhamarku meel eriya degenayn maahan madaxaanay ka carareen dadka maguy dhabaartaynay ka carareen iyo dhulka miinu giriyanay ka carareen dhanka maxaas berigeedana ayagana waa kasoo wereereen dadka shacabka waana iska dufaaceen xoolay ka dhaceen caadadii iyo dhaqankooda sida ahay lasoo dhigteen marka xoolihii dadkay dhaceen xoolihiina waa laga soo dhigay
dhinacan ceel la helana maxaa nooga beeri kartaa waxa ka dhacay waxbaa la sheegayaa wallahi ceellahel walaalo maqalay ugu tahay laakiin wax caddayna ma hayo aniga hadda wax cadaan ku sheego indhayga ku arkay moga hadda wax maqala kuma sheego waayo ceellahele waxaa laleeyahay iguna bakii ku dhibaateeyo oo ku gowraco waayo laakiin tira saxa kama sheegi karo iyo siday wax u dhaceen oo saxa laakiin maqalku wuxuu leeyahay dadkay inay meesha ku dhibaateeyo waayo dadka qaybno heheen intay qaybna ay qalo waayana laloo sheego waayo kan maamul ahaan maxaa maxaa idiin qorshaysan dhacdooyinka dhacaya markaad ka war hesheen wallahi ka maamul ahaan warkaynu waa cadiya aniga waa isdufaacaynaa dadkana cadowg waan ka xulaynaynaa nimanka nabadgedka dadka ka dhigo haynaa dadka shacabka iyo maamulkuna waa isgaashado hayaan warkooduna waa cadiga oo hadda gacan kugambad maahan ayagaa gacan kugumada maanta kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo u warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane